qoysaskan bugtaale ee ku nool magaalada bardaale ee gobolka habaayo ee aana meelo shalgadiisan yaha ku bugtaalena aana soo dhibaato shalgadiisanka haysta kaamamka iyo degiina oonka horeyta raashin laambiyara iyo helitaankii adeegyada bulshada iyo baahi badan qaban ah aana kumidee dadkaasi oo la hadaleen warbaahintii waliba iyo sheegana in beero iyo xoolo iyo la haayana ku waayana abaaro iyo dalkaha kana nagadeena gaar ahaan deegaanada koonfur galbeeda iyoona hadda dalbadahayana in la haladiira gargaar banaadinimo iyo in la dhisa hooy maadaama haddii degiina minato eedan liididaan
kaamka adla guurilare kaamka adla guurigayaa degana may umbaahna degmada berdaali ku xisaabano may umbaahna inay hay-ado deegdahna deersan dhibaataysagna oo ilaahay karaanada saasa umbaahna wal alwalay kaaraadan wal alwalay hay-ad bahayt inaynan marana walnikatolo iyo fadaan dadhabara kacay gidaalmeelagnaada unlahayna ena ilaahay dawliyo kay walkaerniin kuela dhibaataysagna hungurina haaya kam adabli gunri roogna gaajinii dhamaayaa tay galantaan laqobdo barkana na sio fadahayn kaamka dartu kumad ee ana birdaal ee kaamkan ee arday dhibaataysagna walbadanga baahangna arday dad oo bidkii beertanaada abaarlehn ku bahya ana arday iida dhabaalaysagna hay-adu adduunka anigooni walnin qobodaan iyo fadaan magaagayo waasiidangalyosnowe kaamka adabla guura yaa ku hisaabana dabaaldega kaamate adduunkuu kaamamka berdaala yaa ka tarsagna heydoo may ku ogsadaaneha heydoo may gargaar hana geysaanga ambaahagna
kumanaan qoysas barakacyaal ee ku nool gudaha dalka soomaaliya waliba iyo ka tiirsiina gargaarka baniaadinimo iyo ku helayana hay-adaha samafalka ka howlgalo gudaha dalka soomaaliya